Guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Jawil ee gobolka Hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa codsaday in ururka laga caawiyo qalabaynta xafiis ay ku shaqeeyaan. Waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo ayaa waxaa ka mid ah: kombiyuutarro lagu kaydiyo xogta, solar la isticmaalo xilliyada ay maqan tahay korontada iyo waxyaabo kale. Shucayb Cali Macalin, Guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Jawil ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo.
Waxaa haysato duruufooyin badan. Ma hayno soolarada hadda xiliga ugu darnay korontada tagtaa oo adiga toddobada saac salaada duhur markii la tukado kooda duhurnimo. Markaa xiligaas wax lagu shaqeeyo oo xafiiska ururka dhalinyarada inta lagu fadhiisto ama waxaan ku qoranayna ama aan ku sheekeysanayna annaga ama aan baahi qof oo cabashadiisa aan xalinayno laguma jiri karo. Asbaabta kuwa keenaysa waxay tahay marka korontadii hadii xiligaas tagtay waxay u baahan tahay agab solar ah la saaro, marawaxado lagu xiro ama arculation si loo yaqaanaba oo ah mukayf. Saas markaa lagu guto waajibkii dhalinyaranimo shaqadii looga taagnaana aysan u dayacmin, inaysan kuleyl iyo waxaas uga tagin, inay koronto maqan aysan ku dayicin. Intaba oo shaqadeena hore usii socotaan jecelnahay habeen iyo maalinba oo habeenkiina ay nalalkaas dhiyaanayd ay noo ahaadaan. Markaa waa kow. Labo, kombiyuutaradii aan ku diiwaan gashan lahayn xogta dhalinyarada ama aan ku keydsan lahayn ayagana waa weli ma hayno waa u baahan nahay. Waa masti ma dhalinyaro la leeyahay waa loo baahan yahay in lagu shaqeeyo bulshada lagu wacyigeliyo xogta lagu aruuriyo lagu kaydiyo. Warqadan waa wax dhuman karo wax dhumi karo. Laakiin wuxuu qofku gacanta ku qaadanayo marna gurigiisa dhiganayo marna uu goobtiisa shaqo dhiganayo marna uu dab asaga meel uu joogo gashanayo qaas oo ah ma fududa laakiin warqadaha waa laga yaabaa inay wax hismaan. Marka shaqada nagala raba annaga inaan baahidaha aan qabno intaa ka mid ah iyo in kasii badan. Waana jecelnahay inaan annaga ka guul gaarno annagoon qofku dhibaatayn ama qof ku dhibin. Waxaana jecelnahay dadka ay hadda quseyn ay u tahay ama xiriirka dhalinyarada oo kaleeto dadka qaabilsan dib u habeynta amniga oo kaleeto dadka ka shaqeynayo dhalinyarada wacyigelisa iyo agabkooda waxaas dhan dadaa ku howlan dhalinyaro annagoo kale ah. Marka waa jecelnahay inaan mar ismaqalno ama isla kulanno is aragno dhib male waa ka wada xaajoon doonaa waan heli doonaa ilaahay nafta baaqada nooga dhigo waxaana guddoonsiinaa nafta samir si sababtoo ah shaqo badan waa na sugaysaa way adag tahay maxaana naga dhiman uma joojinayno waxaana naga dhimana shaqo ma qaban karnana ma dhahayno waxaan ku qaban karno say noqotaba ha noqotee waan ku qabanaynaa insha Allah mana uga aabiyeelayno ilaahay hadduu nafta baaqi nooga dhigo.